barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa duhur isniin ah bisha abriilla waa afar sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddayda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anaa ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku hayno idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada laascaanood oo ka sheekaynaya waayihiisa nololeed iyo habka uu isu maaweeliyo tuulay aragtidaadii laabjexsow imuu helin qufacigu abuurmo seeda haasankaygiyo saameeyayo sigaar sowkimiislama noqon sowkimiislama noqon sow tuulada tuuladaa itinsow uma nicin waxaan filayaa caashe hees horu jirtay ayuu bedelay oo midhaheedii soo qaatay midhaheedii bedelay Ahad intuu iyo aad.
laxankii qaatay aad iyo aad oo weliba cabashana uu ku laray aad iyo aad sidoo kale waxaad dhegaystayaal maqli doontaan hablo da'yar oo magaalada boosaaso ka yegleelay goob haweenka loogu fidiyo adeegyo kala duwan oo isqurxinta haweenka ah
dabcan waxaan ugu talagalay xarumatan inay gabdhuhu ku jimicsadaan isku caateeyaan een, ee, jirkooda ay ku dhisaaniin quruxdooda ay ku ilaaliyaan dabcan sidaynu ognahay gabdhaha soomaaliyeed simberi een, marka hore intaysan guursan ama markay yar tahay aad bay u dhuuban tahay
qodobadaasi waxaa sidoo kale ka mid ah oon idinku haynaa barnaamijka dhallinyarada maanta dhinaca heesaha oo weliba heestan dabacsan aan idin hayno
Sida ku hadlayo waa kidalo kala Rodo moya dibakuwa adiba sheekooyinkaas iyo qodobo kale way idiin soo socdaan marka horese waa warkii dunida
griigga iyo midowda yurub ayaa bilaabay in ay muhaajiriinta ka musaafuriyaan jasiiradaha la kala yidhaahdo lesbos iyo kayos iyaga oo dib ugu celinaya turkiga sida ay dhigayaan heshiisyada muranka dhaliyey ee bishii maaj dhex maray midowda yurub iyo xukuumadda ankara inkastoo ay jireen rabshadaha la saadaalinayay ayay dib u celintii u horreysay gelinkii hore isniintan maanta ka bilaabatay jasiiradaasi iyadoo aanay wax dhibaato ah dhicin walow ay jirto in tiro yar oo dad ah oo mudaharaada dhigayay isugu soo urureen dekedaasi ay u cambaareeyaan heshiiskaasi ciidamada booliska ee dalka kongo ayay rasaas is- isweydaarsadeen dabley hubaysan oo aan la garanayn maanta oo isniina waa markii ugu horreysay ee xiisadi ka dhacdo dalkaas tan iyo markii dib loo doortay madaxweyne denis sasaw Na- nagausa bishii hore israsaasayntan ayaa ka dhacday deegaanada ku hareeraysan congo brazzaville ee bakongo iyo weliba makaleke ilaa haatan wax khasaare ah lama hayo
duur wanaagsan ah mar kale dhegaystayaal meel kastood naga maqlaysaan waxaanad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a ismaaciilow een, dhegayste aan goordhoweed codkiisa sii dayn waxaa lagu magacaabaa cabdisamed siciid cali waxaad carabka u dhufatay in hees hore u jirtay uu miraheedii uu bedelo laxankiina qaatay waxaan filayaa nuuraddiin axmed oo weliban qaadi jira sidee u dhacaysa heestaa ismaaciilow nin xaggaas ku wanaagsan xagga lagu- inaad marka hore ii soo sheegtay oo i- in badan baan laguguma hadlayo sooma laakiin haddaad muusiga maqasho waad raacin kartaa eryada sooma adiga kusoo celcelinaan kusoo celceliyo waqti badan baa laga yaabaa laakiin xaggaa ma garanaysa waa laiga waa laiga faradhudhuuban yahay dhe marka cabdisamed siciid cali waxa uu ku magac dheer yahay abwaan ceeley waxa uu ka mid yahay dhallinyarada hal abuurka ah ee jooga magaalada laascaanood waxaana uu caan ku yahay arrimo kala duwan wiilkan dhallinyarada ah abwaan ceeleye waxa uu bedelaa heesaha hindiga iyo kuwa soomaaliga ah isagoo dhallinyarada ku madadaaliya marka dhallinyarada meelaha joogto dhan ba waxay yidhahdaan heestii heblaayo ahayd balbedel heestii hindiga aheed aad ujeedo ma ilaa Ay- hindiga ayuu soomaaliba u saaraya ma ilaa hindiga ilaa iyo hindiga iyo kuwo kale hadduu doon uu ku dari doonaa maalmaha soo socda marka wariyaha v o e magaalada laascaanood cabdikariin olol ayay kulmeen sheekadan ayaana dhex martay
cabdikariinow kuwa soomaali iska daaye kuwa hindi baan macalbadashay kuwa hindi leedahay macalbadashay macal heese hindi leedahay baan bedeshay kuwa soomaalida intaan bedelay bedelay bedelay bedelay baan nacay iyaga kuwa hindi leedahay baan bedeshay oo hadda hees ninka la yidhaahdo nin hindiyo salmaan khan la yidhahdo uu qaadayo oo tidhahda "Ah, oo jaani jaana tune tujedibana heestaa waa bedesho waxaan idhi nolol aayatiinlaan ilaah kaaga tugne dhibkaanaga dhaafo jacayl noo same manaastoo dharaartii habeenkii magame hoodane hoodane beequni beequni kaalayo iimow la'antaa abaar waaye ah, o jaani jaana halkaasi maraysaa Een, waxaa kaloo ka mid a een, heesahan bedeshay een, tuulo qadax meel la yidhaahdo oo laascaanood ku taalla waa meel marka aad gasho cidhiidh ahoo waxaan ku ihi kimista inta badan lagu dubaayo waxaan ku ihi gebyaaga dee waa meel wada qiiqiiq midhana taasaan iyana in yaru bedesho waxaan idhi tuuloy aragtidaadii labjexsow imu helin qufacigu abuurmo seeda haasankaygiyo saameeyayo sigaarsow kimiislama noqon sow kimiislama noqon sow tuuladaa tuuladaa itinsow uma nicin sow tuuladaa tuuladaa itinsow uma nicin cidhibtiyo calacashaa calacashaa kulaylsow ma saamayn waxaa kaloo jirta iyana hees gabadh aan waxaan u qaaday u sameeyey gabadh aan markii hore bilmetel een, anoo wax la-aan haysaba baa- baan jeclaaray kadibna wax la-aanta igu nacday kadibna mar dambe aan wax helay baan gabadhii u yeedhaya waan leeyahay een, ii kaalay dee haddeer waxbaan haystaa hantii waxbaan haystaa ii kaalay haddeerto waxay waxay odhanaysaa gabadh yahay guntaabaad iga gashatay wacadkee gogolaan guuri dhigo warkeeda gooyo mana guursanaye mid adigayaanka gaaridan jeclaayey waad ii gaftay ani haddan kuu garsheegtana yaa gubat idhaahday gacalisow waxaan galay gooraadan garanay inaan gawaadhi yeesho gurya weynna iibsado waxay gabadhi doontaba la iigu yeedhaa anige inaan dhigo saxeex waa gobonime macnaha gabadhii baan u yeedhayaa aan leeyahay dee kaalay haddeer wax waan hele Een, waxaa kaloo jirta een, een, cabdikariinow heesaha aan bedelay horta waxaa jira ninka dhallinyarada ah wuu iska hawlo badan yahay formaadkiisuna weli waa badan yahay Een, marka waxaa jirta wixii haddii aanan anagu aanan wax qoran dadka had- dadkii hore waxba ma qoran jirin laakiin annagu wax waanu qorannaa wixii aanu samayno waanu qorannaa lianna waxaan ognahay inaan ilaaweyno Een, hadda gabadh dhodi loodhan jiray oo aan beryo ayaamo dee ka helay baan macnaha oo aan dee intaan ula tegay jacaylkii iga dhuri weyda iga hoos qaadi weyday baan maansayer u sameeyo waxaan idhi aniguba dhuday dharaarahan waan dhadhabayaae dhuni iyo waan ka go'ay dhaydi caanahe waan dhutubiyaa tallaabada waxaan dhiiran jiray dhalinyaro ma aado iyo dhulkan dheeman ku ahaaye inan yahay dhafoorkan hayaad siday dhiilla io timiye dhakhtarrada haddii la dhigo iyo culummada qalbiga dhaya dawa adayga kaa dhigeenoo haatan dheelaye idhaaf haddii aad odhan lahayd ogoo hablo kuu dhigmaan heli lahaa dhabanna kaa roone haddiise aad idhaaftay oo dhulkale lac ka dhuganayso u weeldhigo nafsiga wuu ku dhibayaa koley dharaarahan iyo dhaqsad dhow tahay laakiin jacaylka hagardaamada iyo inta badan imtixaanka iyo arbishka iyo ibtilada iyo masaa'ibta wataa waa jacaylka aadan ku guulaysan ama calaf la-aani ha kaaga dhacdo ama iyadu ha ku diiddo oo markaaga horeba siday tii hore ay kuu soo dhawaynaysay ha kaa dhuri weydaba
haye ismaaciil waxaan soo xusuustay heesay hibo qaadoy leedaha hanti nimaan lahayn oo duunyadiisa ho- horinoo xididkiisa hananayn sidee buu hankiisuba cagrada haliyay dhalahada lagu yimaadaa marka wuxuu leeyahay jacaylka aan lagu guulaysan waa kii aadan uu ku guulaysan waaye marka haddii aadan waaye yaa helaya haddii hee igu haddii socel hadalkaas aad buu ii wuxuu dhaaftay yidhi jacaylka aan lagu guulaysan waa kii aadan Haye, calashaan aadan iyo xaawintaa way isra raadinayn buu leeyahy moogtaa haye, anna dhinac kalenaad ka soo hadlaysaan muday marka marka haddii aadan waayey siduu dhud ugu laalaabtaa qodhiisa Haye, haye.
waa inuu Ma- calafkiisu horta- iska sugaa waayuhuna way kala duwan yihiinoo ay waxaa laga yaaba hablaha qudhoodu Mm.
iyagoo kula haya ha haddana mayeedu ha.
inay afku ka baratay mayadaa dhibaysa Maya- mayadaa may af ka bartay Ay, iyadoo laga yaabo qofkan qudhiisa inay doonayso ah, ayay ayay inay haa tiraahdaaba dhibaysa Waa hal- marka maya unba iska odhan waa halkii allah u naxariistay cabdalla nuurudiin uu yidhi afka way iga jeceshahay uurkana way iga necebtahay allow yaa ogaado waa goldiidan waa halkii soomaaliduna waxay tirahdaa de waa waa dardaarankii hee arowelo
waa sidaad ku doodaan ismaaciil waa tahay malintaas aanu ku dhaafno cabdisamed siciid cali ayuu ahaa wuxuu ku magac dheeryahay abwaan celey magaalada wuxuu ku nool yahay laascaanood cabdikariin olol ayay sheekaystay sheekadooda fare kama qodna qayb kale aynu dhegeystayaasha berri ka maqashiin doona haddii aan lidmo barnaamijkan dhallinyarada maanta
duhur wanaagsan idlahaantiinbaa dhegaystayaal laantaafka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhalinyarada maanta ayaad nagala socotaan caashay magaalada boosaaso hablo da'yarbaa waxay ka fureen een, xarun ganacsi hay marka hablaha yar marka hore tartan bay ka qayb galeen oo ku guulaysteen oo dhinaca maalgelinta ah oo bal inay la yimaadaan hal abuur lagu hal maalgeliyo abuur waa gartay marka waxaan filayaa say sheegayso shirkadda habshil oo kale marka hore iyo oo shirkadahan dee gudaha ayaa maalgeliyey markay maalgeliyeen kadib meheraddan ay fureen marka waxay ula timid qorshe ay ku shaqaysanayso Say oo no si lo- si shame.
loo maalgeliyo say noo waa sheegayso gartay marka maxay furtay gabadhani gabadhan waxay furtay xarun haweenku isku qurxiyaan kuna jimicsadaan haye jimicsi baa haweenkii loo samaynaya si ula socdaan miisaanka jirkooda waa gartay waad aragto waddamadan galbeedkana oo xaggana ma gaartay wixii halka- wixii halkan nagu haystay xaggan maanta iyo beri ismaaciil waad aragta boorsooyin waaweena la jiidaya maxaa ku jira waxaa ku jira dharkii jimicsiga oo maxaa la rabaa waa dhuubantahay maxaa ku hala maye haddii hilibkayga xoogaa uu yaro batoon dhinac walba u baxo Ay, waxaa ay.
laga yaabaa raggu inaysi soo fiirin raggii dhinacoodan waxay leeyihiin haddii caloosheenna ay adkaan weyso wax la yidhahda six backs ay kasoo bixi weydo gabdhihii wayna dhacayaan galbeedka ragga iyo dumarku way tagaan haye waddamadan meelahan aynu joogno waa garta ilaa yurub iyo meelaha laakiin waxaa jira marka hore een, markaan deegaanada soomaalida eegayno marka inta ugu badan waxaa aada goobaha jimicsiga aadi jiray marka hore een, dadka lacagta leh Rag- socodku ku yaryahay iyo ragga waa garta laakiin waxaad moodaa haweenka laftigoodii mar haddii hargeysa waxaan filaya maalin hore warbixin baynu kasii deynayna noocaa la xidhiidha mar haddii boosas laga soo sheegayo hablihii laftigooda in fursadda la siiyo laakiin ismaaciilo waxyaabaha hadda igu soo dhacaya waxaa ka mid a een, marka la joogo oo kale gudaha dalka marka la joogo gaar ahaan hadda magaalada boosaaso kale markaan soo qaadano waa magaalo kulul oo xeeba marka dadka iyagaaba si dabiiciya dhididkii uga baxaya oo si dabiiciya u salsolan marka halkan marka la joogo galbeedka socodkiibaa yar dadku intaas waa la ordaya waa fadhi iyo gaari iyo jiifa lagu jiraa marka ma moodaa in caajiskii haddana uu sii siqayo caradii usii gudbayo waa suuragal ladnaantu inay meelo badan caashay gaadhay waryaha v o e magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa haddaba mid ka mid ah hablaha hal abuurkan la yimi warays la yeeshay Een, magacayga marka hore haddaan ku bilaabo waa simsam cali saciid aadan Een, waxaan ahay milkiilayaasha rugta isqurxinta iyo jimicsiga dumarka aragsan Een, rugta isqurxinta iyo jimicsiga aragsan ee, waa xarun gabdhuhu iskuna qurxiyaan kuna jimicsadaan Een, xaruntan waxay ka kooban tahay saddex qaybood saddexdaa qaybood waa qayb jimicsi ah waxay leedahay qayb masaaj ah sidoo kale waxay leedahay qayb saaloon ah oo laysku qurxiyo saddexdaa dhibaarminti waxay isugu jiraan masaaj ee, jim iyo rugta isqurxinta oo beauty salonka caadiga ahaa ee gabdhihii lagu hagaajinayay sidoo kale aroosadihii Een, qeybtan een, jimka een, waxa weeye waxaa yaala qalab kala duwan qalabkaas oo isugu jira noocyo kala duwan wuxuu leeyahay kii orodkii wuxuu leeyahay baaskiilkii sidoo kale masaajkii baa jira oo electric ah Een, department- ee, departmentiga saddexaad oo ah beauty salonkii gabdhi cilaankii baa loo saarayaa aroosadii baa lagu hagaajinayaa Een, wax kastoo ay u baahan tahay gabar soomaaliyeed in lagu qurxiyo ama lagu hagaajiyo way ka helaysaa goorma ayay kugu dhalatay inaad eh, fikradan eh, shaqa abuurka la timaado dabcan fikraddan marka hore een, aniga iska lahaa een, waxaan waa usoo tartamay een, waxaan kusoo baxay oo ka mid noqday dhalinyaro loo qabtay ee, ee, tartan isweydaarsi fikrado ganacsi tartankaas oo ay qabatay dahabshiil ee, markay dahabshiil qabatay tartamakan waxay tiri dhalinyaradaas hala kala reebo ta- tababar hala siiyo tababarkii waxaa gacan lixaad la ka geysatay een, shaqadoon organisation tababarkii ka bacdi waxaan soo jeedinay qof walba wuxuu soo jeediyay business prestationkiisii qof walba markuu soo jeediyay business prestationkiisii waxaa la qaatay shan dhalinyaro aan anigu ka mid ahay Een, fikradeydii ganacsi waa ii hirgashay ee, waatan waan ku shaqaysanayaa waan ka faa'iidaystay dabcan waxaan ugu talagalay xarumatan inay gabdhuhu ku jimicsadaan isku caateeyaan een, ee, jirkooda ay ku dhisaaniin quruxdooda ay ku ilaaliyaan dabcan sidaynu ognahay gabdhaha soomaaliyeed simberi een, marka hore intaysan guursan ama marka ay yar tahay aad bay u dhuuban tahay laakiin marka ay guursato oo hal ilmay dhasho ama ay laba dhasho jirkeeda waxa ku imaanaya isbeddel isbeddelkaasoo aad ka dareemi kartid qoftii haddaadan laba sano ka hor aad arki jirtay intaysan guursan marka maalinta damaarti waxaad dareemaysaa isbedel weyn inuu ku yimaaday waad ka garan kartaa inay guursato ciyaal soo dhashay taasna waxaa keenaya ma ilaalinayso jirkeedi ma ilaalinayso cuntooyin saa-ida bay cunaysaa ma garanayso wixii jirkeedi naaxinaya iyo wax kale xaruntan marka waxaan ugu talagalnay gabadhu inay isneeladeedii ahaato inay gabadhu sideedii ahaato oo ay jirkeedii ilaaliso markay gabadha ahayd iyo markay ciyaalka dhashay isku sidii ahaato jirkeedii uu u dhisnaado eh, sidiisii uu ahaado Een, xaruntan gabdho badan baa ka faa'iidaystay maamooyin badan baa ka faa'iidaystoo jirkoodii ku dhisay dad badan oo culays dareemaya baa culayskii iskaga riday dabcan jimicsigu waa caafimaad Een, qofka caafimaadkiisa inuu ilaaliyana waa wax muhiim ah qaybta masaajka laftirkeeda baahi badan baa loo qabaa dadkii cabasho badan bay muujinayaan waxay ku leeyihiin muruq baa igu jira waxay leeyihiin waxaan dareemaynaa een, in naqas hayo oo kale yacni in wax ku taagan yihiin oo kale aydin ay hayso oo kale een, lafa xanuun saa'id ay dareemayaan waxyaalahaasoo dhan waxaa ka bi'inaya qalabkan masaajka ah
waan gartay aad u mahadsanyay wariyaha v o e yuusuf maxamuud yuusuf oo la kulmay qaar ka mid a hablaha hindise ama abuuray goobtaasi haweenku isku qorxiyaan ee laga furay magaalada boosaaso caashe maxay noo xiga dhinacii heesaha dabacsan ee dhegaystayaasha aan qac uga yarsiin jirno markaan in cabaaraba u sheekayno ileen sheekadu shaah lagu cabe u baahanta marka waa- Aad iyo aad.
marka waa shaaha barnaamijka waa heestaan ku dhageedu yahay cabdi soo dhowow codadka jooqle iyo nimco yaasiin caraale
sida tahay dhalaaliyo waalidkii dhalo oo kale waayo dhadhaalemuuyahe dhiba kuma adhiba kuma adhiba kuma quudhihe
dhaqankiyo asluubta dheertaa hablaha oo dhaqankiyo asluubta dheertaa hablaha oo markii aan ku dheerdaba igu dhalay igu dhalay igu dhalay dalka aakhir Markii aan ku dheedaba, igu dhalay, igu dhalay, igu dhalay dalka cagayay. Oo dhaqashadaaniyo, adig helo jannaade, jannaade. Oo dhaqashadaaniyo, adig helo jannaade, jannaade. waxlahaydi iyo udub dhumuda iska hayse waxlahaydi iyo udub dhumuda iska hayse dhibashiyaalmoe dhallahayga tegi
dana ha iga teegino ay cabdi soo dhowow iyo walaal soo dhowow shooqle iyo codadka kularnaa ee nimcaya siinayay ahaayeen heestaasi ismaaciil haddaan halkaa ku dhaafno maxaa inoo xiga barnaamijkii malaha weli fare kama qadna mise waqtigii baabana soo haya de waqtigiiba na soo haya laakiin dhinacii ciyaaraha aad loo sugayaa baan caasha filaya axmed cali sheekh ayaa inala socodsiinaya
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilaawnaya kooxda leicester city ayaa sii xajisatay hoggaankeeda horyaalka bremier leaga ee dalka ingiriiska kadib markii ay shalay gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga southampton oo ay kula cayaartay garoonkeeda leicester city ayaa waxa ay ku badisay gool iyo waxba oo u dhaliyey ciyaaryahanka kabtanka ka cayaara ee kooxdaasi wes morgan naadiga leicester city ayaa iminka waxay u baahan tahay oo keliya in ay badiso afar ka mid a lixda kulan ee ka harsan horyaalka bremier leaga dalka ingiriiska ama ka yar haddii kooxaha kale ee soo daba ordaya iyaguna ay dhibcasi lumiyaan macalinka kooxdaasi clodin renieri ayaa waxa uu ammaanay kooxdiisa isaga oo sheegay in ay jawaab cad siiyeen kuwa shakiga geliyey awooddooda waxa uu yidhi waxa ay ahayd jawaab wanaagsan oo aynu u dirnay kuwa shakiga naga qaba ee horyaalka brimier leaga sababtoo ah qof kasta waxa uu sugayey in aynu luminno kadib markii kooxda tottenham ay maalinkii sabtida barbadhac la gashay naadiga liverpool leicester city waxay iminka toddoba dhibcood ka horeysa kooxda tottenham oo kaalinta labaad ku jirta iyo kooxda arsenal oo kaalinta saddexaad ku jirta oo ay ka horeyso kow iyo toban dhibcood inkastoo kooxda arsenal uu u harsan yahay kulan dhinaca kale kooxda manchester united ayaa waxa ay sii nooleysay rajadeeda ah in ay ku soo baxdo horyaalka qaaradda yurub ee soo socda uefa champions league iyada oo shalay gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga everton oo ay kula cayaartay garoonka old trafford ciyaaryahan antony marsial ayaa dhaliyey goolka qurah ee kooxda man united ay kaga adkaatay naadiga everton goolkaasi waxa uu ahaa goolkii kunaad oo kooxda manchester united ay ku dhaliso garoonka old trafford tan iyo markii la sameeyey horyaalka premier league ee dalka ingiriiska waana kooxdii ugu horreysay ee kun gool dhalisa horyaalka premier league ee dalka ingiriiska naadiga man united ayaa iminka waxa ay hal dhibcood oo keliya ka dambeysaa kooxda man city oo kaalinta afraad ku jirta oo leh konton iyo afar dhibcood manchester united waxa ay leedahay konton iyo saddex dhibcood dhinaca kale macalin antonio conte ayaa wax uu maanta ku sugan yahay magaalada london ee dalka ingiriiska iyada oo la filayo inuu saxiixo qandaraas uu ku noqon doono macalinka cusub ee kooxda jelsiya waxaa la rumaysan yahay in conte oo iska casilaya xulka qaranka dalka talyaaniga marka uu dhammaado tartanka qaramada qaaradda yurub ee sannadda uu yimid magaalada london shalay galab waxaana wararku ay sheegayaan inuu saxiixi doono qandaraas ku kacaya saddex sano oo uu ku noqon doono macalinka cusub ee kooxda jelsiya xagaaga soo socda naadiga stafford bridge ayaa waxay shaqada ka celisay macalinkii hore ee kooxdaasi jose morinio horaantii xilli ciyaareedkan markii kooxda ay guuldarro badan soo wajaheen macalinka iminka haya kooxdaasi guusi dinki ayaa waxauu marar badan ku celceliyey inuu xilka u hayo si kumeel gaara oo keliya oo aanu doonaynin inuu sii dheereeyo macalinnimadiisa kooxda jelsiya marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan koonti ayaa waxa uu ku guulaystay saddex koob oo horyaalka seriada dalka salyaaniga ah intii uusan ka tegin kooxda yuventus sannaddii ugu dambayntiina wakiilka ciyaaryahan neymar wagner ribero ayaa waxa uu sheegay in xiddiga kooxda barcelona uu jecel yahay magaalada baris islamarkaana uu rumaysan yahay in kooxda baris saint jerman ay awood u leedahay in ay la kulanto heshiis nasaqa ciyaaryahankaasi oo ah milyan oo yuuro wargeeska lequeb ee dalka faransiiska ayaa waxa uu isniinta maanta ah ku warramay in naadiga b s g ay go'aan ku gaartay in ciyaaryahan neymar oo jirah ay ka dhigto bartilmaameedkeeda koowaad xilli ciyaareedka soo socda oo ay doonayso inay la soo saxiixato ciyaaryahanka kabtanka ah ee xulka qaranka dalka brazil ayaa waxaa weli laba sanna uga hatay qadaraaska uu kula jiro kooxda barcelona ee dalka sbain waxaana aabihii uu sheegay bishii februari in wadaxaajoojyadii ku saabsanaa in qadaraaska lasii dheereeyo ay bilaabmi doonaan bisha mey ee soo socota wadaxaajoojyada ayaa iminka waxaa hakadgeliyey baaritaan maxkamadeed oo ku socda neymar taasi oo la xidhiirta qaabkii uu uga soo wareegay kooxda santos ee dalka brazil oo uu ugu soo biiray kooxda barcelona sannaddii xubintii cayaarahana waa naga intaas
axmed cali sheekh aad ayuu mahadsan yahay ismaaciilow aniga goordhoweed sheegay heesaha waa shaaxa horta mashaax baa mise waa shaah waxay ku xidhan tahay kaad ka hadlaysid ay an waxaan ka hadlayaa midna waa shaah midna waa shaax midna waa shaax haya kee saxatalo beri dhaweedaa lagu murmay waxaa la yidhahdaa kelmado badan ayaa jira oo musharax iyo murashax shaah iyo labadoo shaah carabi laakiin qaxw marashax iyo gaxw ma wax jir shaaha makhaayadda laga cabi guriga laga cabin ka kala dhigana waa laba magacay kala leeyihiin marka marka waxay ku xiran tahay saan qiyaasaya da'da hadday carruurtuna malaha shaah bay yidhahdaan qaarna shaah bay yidhahdaan anigu laba anigu int- hadda waxaa soo baxay mid kale jay haye chai latte Ay, marka marka laysku wada dara hal meel unbay u socda waa caleentii biyaha lagu daraayo gaduudnada sokorta lagu daraayo marna la cadayska laga dhigayo bagayska iyo ca- iyo cadayska bal barogramka marka ama idaacadda bal shaahii noogu soo dar waa tahay deg deg igu kaala iyo codka fanaanada yurub geeyo
doqii naftaydow adigan adigan ku doorto kuma day karaayo dadkan kuugu jecelaye doqii naftaydow adigan adigan ku doorto kuma day karaayo dadkan kuugu jecelahaye damqashada naftaydu ma tabaaxinaysana darangaara weeyo dawadiisa haysaye damqashada naftaydu ma tabaaxinaysana darangaara weeyo dawadiisa haysaye dama iyo jacaylba isku keendilay degdeg igu kaalay xabiibi igu kaalay degdeg igu kaalay dama iyo jacaylba isku keendilay degdeg igu kaalay xabiibi igu kaalay degdeg igu haalay kaalay codkaas yurubgeyn wuxuu gebagabayay idaacaddayadii duhurnimo caasho cudi anoo ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi sandheer oo dhinaca farsamada ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayn idaacadda afarta ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
doonistii hankaygow anigaad anigaad ideeqdo kuma diidi karayo dhaban kuugu diranahay doonistii hankaygow anigaad anigaad ideeqdo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.